Wasaaradda Caafimaadka iyo Guddoomiyaha Degmada Haborama ayaa si wadajir ee gobolka Awdal ka daahfuray ololaha dabar-goynta iyo xakamaynta cudurka duumada. Daahfurka ololahan iyo waliba saas-oo-kale ku qayb galaya hay'ado UNICEF, WHO iyo hay'ado kale oo ku shaqeeya arrimo caafimaadka.
furno oon ka bilowno maanta buufinta kaneecada run ahaantii tantii ka horreysay waxay ahayd bishii koletoonaad kii ayaa hawl noocan oo kalea laga qabtay degmada boorama iyo gobolka awdal guud ahaan maantana waxaa laga bilaabi doonaa gobolka awdal oo dhan degmadiisa boorama ayaa hawshan buufinta laga bilaabi doonaa waxaana la buufin doonaa meelaha ugu badan ee ay kaneecadu ka dhalato ee ku taalla magaalada boorama haddii ilaah idhaahdo haddana waxaa la tegi doonaa degmada baki degmada lughaya iyo saylac afarta degmo ee gobolkaba meelaha ugu badan ee kaneecadu ka dhalato ayaa la buufin doonaa kaneecada meelaha ku dhalato waxaanu mahad celinaynaa duqa degmada boorama oo ah caasimadiisa magaalada boorama inuu markasta isaguna diyaar noo leeyahay inuu nagala shaqeeyo arrimaha caafimaadka taasoo laga qaban doono gobollo badan gobolka maroodijeex iyo gobolka awdalba io awdal baynu maanta daahfuraynaa afar degmo ayaana lagu koobi doonaa degmada boorame lughaya baki iyo saylac insha allah bismillahi kariim iyadoo aan dhammaanteed la wada dabooli doono siyaasadda wasaaradda caafimaadka waxa weeye maayari guud ahaan in ay dadweynaha uga wakiil tahay tii oo dowladda uga wakiilaa in dadweynaha ay gaadhsiiso caafimaad tayaysan oo kala ah ka hortagga iyo daaweynta cudurrada maayir waxaan kuu sheegayaa shaqadan maanta halkan aynu joogno inay ka mid tahay maandaydka wasaaradda caafimaadka oo ah ka hortagga cudurrada guddoomiyaha degmada boorama ayaa ballanqaaday in ka dowlad hoose ahaan ah iyo walkuqowdo doonaan ah ololaha dabargoynta iyo xakamaynta cudurka duumada waxaa ka mahadnaqayaa in maantana aynu u joogno inaynu daah furno mashruucan ka bilaabmaya ee lagu buufin doono xaafadaha afartaa degmo eed sheegteen degmada booramana uu maanta ka bilaabmayo waan bogaadinaynaa hawshaas waanan soo dhowaynaynaa in laga hortago oo la dabargooyo kaneecaduna waxay muhiim u tahay caafimaadka bulshada maadaama meelaha ay ka dhalanaysaana ay yihiin meelaha biyo fadhiisinkaa sida warbixinta lagu sheegayna uu gobolka awdal ka mid yahay gobolada ugu horeeya ee ay ku badan tahay duumadu waxaan dhammaan bulshaweynta reer awdal iyo gaar ahaan degmada boorama ee ay ka bilaabmayso ku bogaadinu sheegaynaa inay soo dhoweeyaan dhammaan shaqaalahaasi ku howlan sidii ay wax uga qaban lahaayeen buufintaasi cudurka malaariyada bogaadinaynaa ka wasaarad caafimaad ahaan sida dhow ee aad ula shaqaysaan dowladda hoose ee diyaar ugu tihiin mar walba inaynu isku kaashanno si loo helo bulsho ka fayow dhammaan cudurrada kala duwan iyo cudurkan duumada oo isagu dhibaato fara badan ku haya bulshada dhammaan meelaha biyo fadhiisinkaana ay ka dhalato kaneecadu cudurkaasi ay ka faafiso waxaan rajaynaynaa maanta waxaynu joognaa dooxii qoorgaabeed waxaana weeyaan meelaha aanu isleenahay waa meelaha ugu badan maamulka degmada boorama ayaa dhowaanuunba waliba uu sugaday ku shaqeeyoga arrimo caafimaadka ee deegaanka taasoona tan iyo kadhikaasa too muhiiman eh ini markaasaya la daafuro ololahan ee markaasay lakala dagaaltimowa xakamaynta cudurka duumada